gobolka hiiraan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya ayaa haatan u muuqanaya mid ka soo kabanaya burburkii dhanka waxbarashada waxay ahayd markii ugu horreysay ee jaamacadda laga furay gobolka hiiraan kow iyo labaatankii sebtembar sanadkii labada kun iyo sagaalka jaamacaddaas oo haatan ay dhigtaan arday kala duwan magaalada beledweyne oo ay ku nool yihiin bulsho badan ayaa waxaa ka furan iskuullo badan iyadoo ardayda ka qalijibisa dugsiyada sare ay waxbarasho jaamacadeed ay u doonan jireen magaalada muqdisho ama wadamada dibadda si ay u helaan waxbarasho tayale dhinaca kale ardayda dhammaysata dugsiga sare ee aan fursadda u helin in ay waxbarashadooda sii wataan maadaama aysan awoodin in ay aadaan magaalada muqdisho ama dibadda ay dhici jirtay in ay halkaas ugu haraan waxbarashada ayaa haatan si weyn ugu faa'iidaysta jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne ustaad faysal maxamed cismaan oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulaadka ku yaala magaalada beledweyne oo la hadlay idaacadda musqul ayaan wax ka weydiiyey xiriirka u dhexeeya jaamacadaha
maasha allah waa su-aal aada u fiican alxamdulilah xiriir aada u weynaa waxaan la leenahay jaamacad waxaan ugu baaqayaa cid walba oo soomaali ah ama gaar ahaan dhalinyarada inay wax bartaan ay ku dadaalaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada si horumar iyo barwaaqo aan u gaarno aan noqono dad markaasi beritoole dalkii iyagaa iskale ee markaasi xukuma ama gacanta ku dhigay inkastoo daraasadyadii la sameeyey ugu dambeeyey la sheegay in dhalinyaro ay yihiin boqolkiiba toddobaatan in ka badan soomaalida marka dhalinyarada aada ugu aan ula dardaarmaa inay markaasi noqdaan kuwa wax barto meel walba ay markaasi dunida ka joogaan dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dalka gaar ahaan gobolkan hiiraan aan ku sugannahay oo waxbarashada markaasi waqtiyadan dambe ay sii kobcaysay waxaan leeyahay aada kor ha loogu sii qaado hana noqoto mid markaasi laga run sheego oo insha allah mustaqbalka aan noqono dadkii markaa hogaankii beritola nahay inaan markaasi hogaamino dhalinyaradana waan kaga mahad celinayaa gaar ahaan kuwa waxbarashada usoo jeedo kuwa kalena waxaan leeyahay waxbarta aan barwaaqo gaarna tan iyo markii laga furay jaamacadaha magaalada beledweyne waxaa arday badan u suuro gashay in ay helaan waxbarasho sare ayagoo jooga guryahooda islamarkaana ay ka maarmaan in ay waxbarasho ay u doontaan magaalada muqdisho ama dibadda haatan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxa ay heleen waxbarashada waxaanaas marka laga soo tago furitaanka jaamacadaha iyo waxbarashada sii kordhaysa sidoo kaleeto waxaa jiro dhibaatooyin ay la kulmaan xilliyada qaarkood oo ay ka mid tahay xilliyada ay jiraan howlgallo ama fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle taas oo dhibaato u keento waxbarashada waa xiliyada aan dareemno markaas in waxbarashada ay kala go- ku timaado waana nagu timaadaa waqtiyo badan waxaa arkaysaa markaasi waqtiyada fatahaado oo kaleento in markaasi magaalada dhan laga baxo oo loo baxo markaasi meelaha taaga ah ee magaalada dhan gudaheeda laga baxo waxay noqonaysaa in iskuuladii ay xirmaan xitaa xirnaashi in wax la barto iska dhaaf guriyaa xitaa laga barakaca tan kaleeto way dhici kartaa mararka qaar howlgallo iyo waxyaabo lamid ah oo ay markaas sameynayeen ciidamada oo nabad markaasi gelyada ah taasoo iyagana sababtay in wadooyinka qaar ay xirmaan ardayda buundooyinka kasoo gudba oo kale labada buundo ee magaalada marto inay noqdaan kuwa markaasi waktigaas imaan waaye xiisadooda oo kaleento waxay qaadan kartaa mararka qaar isbuuc waxay qaadan kartaa mararka qaar laba isbuuc ama in ka badan ay qaadan kartaa maalmana way qaadan kartaa mararka qaar marka waa way jirtaa markaasi waxyaabo hakad keena inta badan oo markaasi aan tilmaami karno way jirtaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa iminka shaqeeya jaamacado kala duwan ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya tayada waxbarashada sare ee gobolka ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay haatan isbeddel badan uu ka jiro suuragalnimada helista master digri ayaa ah mid aan sahlanayn adigoo jooga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan arday badan oo dhammaysatay shahaadada koowaad ee jaamacadda ayaa haatan ku sugan magaalada beledweyne kuwa oo jeclaan lahaa in ay sii wataan shahaadada labaad ee xeerka jaamacadda laakiin aysan weli u suuro gelin markaad la sheekaysato ardayda qaarkood ayaa waxay kuu sheegayaan in ay jeclaan lahaayeen in master degree ama xeerka koowaad markay ka gudbaan ay heli lahaayeen heerka labaad ee jaamacadda taasna aysan u suuro gelin kadib markii sida ay sheegeen ay iska bixin waayeen ama qaarkood aysan awoodin in ay iska bixiyaan dhaqaalaha ay ku aadi lahaayeen meelo kale abdulcusmaan warsan radio iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya beledweyne